bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado oo toddobaadkiiba subax walba aad ka dhegaysataan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada saaka dhegaystayaal qodobada aad ku dhegaysan doontaan haddii allaha wooda raalli ka noqdo waxaa ka mid noqon doona ciidamo ka tirsan ahlu sunnah oo isku dhiiba dowladda federaalka soomaaliya haddaba ciidankaasi xaggee iska soo dhiibeen tiradoos waa imise barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada ayaad ku dhegaysan doontaan qodobada kale dhegaystayaal barnaamijkaan idinku hayno saaka waxaa ka mid noqon doona gudoomiyihii xilka laga qaaday ee baarlamaanka puntland dhoobo daareed oo iskaga baxay magaalada garoowe isaga iyo ciidan uu wato iyo xiisad ka dhalatay xilka qaadistiisa oo ka taagan gobolka sanaag barnaamijka ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan jubbalandna waxay ka hadleen ciidamo la sheegay inay ka goosteen maamulkaasi madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland ayaa arrimahaasi ka hadlay barnaamijka falaqaynta wararka ayaad ku dhegaysan doontaan magaalada muqdishona darawal mootobajaaj ayaa askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya waxa uu ku dilay degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir askariga dilka geystay ayaa lagu soo warramaya inu goobta ka baxsaday iyadoo ciidamada dowladdan ay ku raad joogaan barnaamijka falanqaynta wararka ayaad dhegaystayaal aad ku maqli doontaan wafdi ka socda dowladda etoobiyana waxay ku soo wajahan yihiin magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya haddaba xogo la xidhiidha wafdigaas iyo waxa ay u tegayaan magaalada muqdisho ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha caddaado qaybaha dambe ee barnaamijkan dhegaystayaal waxaan idiin soo gudmin doonaa xubintii kalamaan gebagabada barnaamijkana waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka tabinta barnaamijka iyo isla socodsiinta anigoo sharmaarka waxaa barnaamijka soo saaray saaxiibkay mahad nuure dhegeystayaal u diyaargaro wanaagsan barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaada waa hagaag dhegeystayaal mar kale kulanti wacan wanaagsan waa sagaalka bisha koob iyo tobanaad laba kun toban iyo sagaal aanu gudagalna barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaadow ciidamo ka tirsan ahlu sunna ayaa isku dhiibay dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaana ciidamada ama saraakiisha ciidanka xoogga dalka qeybta koob iyo labaatanaad sidaa ay warbaahinta u xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan saraakiisha ciidanka dowladda ee galgaduud cabdulaahi daar waa cabdulaahi daahir rooble cadde oo ahaa taliyihii maamulka ahlusunna ee ku jiray ciidamadii dhowaan ka baxay gurceel markii ciidanka dowladda ay la wareegeen ayaa isku dhiibay saraakiisha ciidanka dowladda ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug saraakiisha ciidanka dowladda ayaa ku guulaystay la xaliyo tabashada ay qabeen saraakiisha ahlusunna ee ka baxay magaalooyinka ay kala wareegeen ciidanka dowladda soomaaliya sargaalkan ayaa la sheegay inuu inta badan gacanta ku hayay hubkii iyo gaadiidkii ururka ahlusunna oo muddo dagaal kula jira al-shabaab islamarkaana ku howlanaa ama ka howlgelayay degmooyinka dhusumareeb gurceel iyo matamaan qayb ka mid a ciidanka ahlusunna oo dhowaan ka baxay degmooyinka matamaan gurceel ayaa ugu dambeyn xalay gaaray magaalada dhuusamareeb kadib hadal ay la galeen saraakiisha qaybta koob iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya dhegeystayaal barnaamijka falanqaynta wararka qeybihiisii hore ayaan ku guda jirnaaye waa darawal mootobajaaj ayaa lagu soo warramayaa in lagu toogtay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya gaar ahaana degmada cabdicasiis askari ka tirsan ciidamada dowladda ayaa degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho ku toogtay wiil dhallinyaro ah oo ka shaqaynayay mootobajaaj wiilka la dila ayaa lagu magacaabi jiray ismaaciil maxamed siciid waxaana gacanta ku dhigay askariga dilka geystay ciidamada booliiska degmada cabdicasiis gaar ahaana kontaroolka xeebta liido wiilka oo xabadda ay kaga dhacday qaybta sare ee jirkiisa ayaa isla goobta ku geeriyooday sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen qaar ka mida dadka deegaanka oo goobta ku sugnaa dadka deegaanka ayaa inoo sheegay wiilka la dilay iyo askariga ka hor inta uusan falka dhicin inuu dhex maray muran intaas kadibna ay xigtay askariga oo toogtay wiilka ciidamada dowladda federaalka soomaaliya oo hubka ay wataan loogu talagal inay ku ilaaliyaan shacabka ayaa waxaa muuqata kuwo qoryaha ay wataan ku dhibaataynaya shacabka soomaaliyeed markaana garowe guddoomiyihii baarlamaanka maamulka puntland ee xildhibaanada puntland ay sheegeen xilli ka qaadeen dhoobo daareed ayaa lagu soo warramaya inuu isaga baxay magaalada garowe isaga iyo ciidamo uu hogaaminayo guddoomiyihii baarlamaanka puntland cabdixakiin maxamed axmed dhoobo daareed oo maalintii khamiista ahayd ay xilli ka qaadeen xildhibaanada baarlamaanka puntland ayaa iskaga baxay magaalada garowe ee caasimadda puntland dhoobo daareed oo watay ciidamo iyo gaadiid dagaal oo taage taageersanaya xalay gaaray degmada xiingalool ee gobolka sanaag waxaana lagu wadaa inuu sidoo kale maanta gaaro deegaano ka mida gobolka sida degmada baran iyo kuwo kale waxgarad culimaudiin iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka sanaag ayaa shir uga furmi doona deegaano ka mid a gobolkaasi kaas oo ay kaga tashan doonaan aayahooda mustaqbalka iyo kan siyaasadeed ee puntland gudoomiyaha oo ka soo jeeda gobolka sanaag ayaa horey u sheegay in baarlamaanka puntland ay weerar lagu soo qaaday islamarkaana doonayaan in puntland dadka ku nool gobolka sanaag ay ka tashadaan waxa uu diiday inuu la kulmo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland oo ku sugnaa magaalada garoowe wuxuuna sheegay in maamul goboleed kale uu ka dhisi doono gobolka sanaag waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaad weli la socotaan siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegaysanaysaan maamulka jubbaland ayaa waxay ka hadleen ciidamo la sheegay in maamulkaasi ay ka goosteen islamarkaana ay aadeen dhanka dowladda federaalk soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa ka hadlay ciidamo dhowaan ka goostay maamulka jubbaland kuna biiray dowladda dhexe ee soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka ayaa xaqiijiyey jiritaanka ciidamada baxsaday balse sheegay inaysan wax weyn ahayn laba boqol iyo toban askari oo ka tirsanaa ciidamada uu fadhigood yahay magaalada baledxaawo ee gobolka gado islamarkaana hoos tegay maamulka jubbaland ayaa la sheegay inay u goosteen dhinaca dowladda federaalk soomaaliya horta baledxaawo luuq dowla waxaa jooga hal ciidan oo ah ciidanka soomaaliyeed oo ammaanka ilaalinaya waajibkiisa inuu yahay la dagaalanka al-shabaab waxaa jira ciidan dhallinyaraha oo ka tirsan oo ka tirsanaa ciidanka baled xaawo oo aaday magaalada luuq iyaguna waxay u tageen ciidankoodii kale oo joogay luuq wax dhib ah oo ka taagan ma jirto mar walba way dhacdaa in ciidan meel lagu ogaa ay si amar la-aan ah ama sabab la xiriira khilaaf ay madaxdooda uga tagaan xarumahooda markaa wax weyn ama sida idaacaduhu u dhigeen meel ka baxsaday iyo cid deegaan kale u baxsatay ma jirto ayuu yidhi madaxweynaha waxaa uuna sheegay in ciidanka ka soo baxay ballad xaawo ay ahaayeen ciidan ka tirsan maamulka jubbaland dowladda federaalkana hoostaga xidhiirhka dowladda federaalka soomaaliya maamulka jubbaland ayaa sii xumaanayay bilihii u dambeeyey waxaana ceerka isku sii shareerayey ama ceerka ay isku sii shareegtay markii doorashada natiijadeeda lagu murmay ee dib loogu soo doortay axmed midoobe ay ka dhacday magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka jubbaland waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadadaha ayaad weli la socotaan wafdi ka socda dowladda etoobiya ayaa lagu soo warramaya inay ku wajahan yihiin magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ayaa waxaa lagu wadaa inay gaaraan wafdi ka socda dowladda etoobiya kuwaasoo saacadaha soo socda safar booqashaha ku tegi doona magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya wafdiga ka socda dowladda etoobiya ayaa tegaya magaalada muqdisho ama tegaya magaalada muqdisho ayaa ka kooban ku dhowaad toban wasiir oo ka tirsan xukuumadda ra-iisul wasaare abiy axmed sidoo kale wafdigan ayaa waxaa warar la helaya waxay sheegayaan in maalinta beriah ay imaan doonaan waa maalinta beri ay tegi doonaan magaalada muqdisho waxaana ujeedka uu yahay sidii ay u dardargelin lahaayeen qodobada ay dowladda soomaaliya iyo etoobiya ku heshiiyeen sanadkii hore ra-iisul wasaaraha etoobiya axmed axmed ayaa sanadkii laba kun toban iyo sideedii booqasho rasmiya uu ku tegay magaalada muqdisho ayaa xilligaasi uu kulan kula qaatay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana labada dhinac ay isku heshiiyeen in la fudayo qodobo muhiima kuwaasoo lagu dargelinayo xidhiirka u dhexeeya soomaaliya iyo etoobiya waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaad degeysanaysaan qaybihii dambe barnaamijka ayaan isla soo gaarnay hadaayo kale waxaan idiin soo gudbinaa xubinta kalamaan
abaabo fuusafuusaa lagama wahaya mugo maanta war allahana badbaadiye beledka maanta
maxaa tiri suuga lama karsan karaa lanka soor diidnimo waaba ka ogaaya hatana suugu diidoo sheenay war ninka sababta weydiiya warkaan ka qasinine warre anuu waxaan idhi murti fiican ruuxii yaqaan waa iska tiriyaaye yamyam iyo cabdulla raaga waa uumankii hore dhoodaan iyo mindhaa gaariyana waa sidoo kale markii horena reer baadiyey wada ahaayeene qabri bayse aadeen hadday gaba yaqaaneene suugaanta anigaa iskale maanta gebigeede odayaasha lama aytam iyo nimanka waaweyne intaasaan ku soo koobaya yaanan sii badin saaxiib fadlan xantaada xadkii loogu talagalay waa ka gudubtay ee lacag ku shubo war wiilkaani waa warmoog sugaanna ma qaada karee waxaa la yidhi afkiisaa oraah laga maqlaa aayatiin wacan bulshuu ugu adeegaa siduu aabbaheed yahay dadka lama ekee wuu u eg yahay ruux abwaani war hadda isagaad noo xayisiisay maxaad warmuka leedahay waradeera abwaa waxba kama taqaanaane dhowdhowduu iska guraniyow warna miyaw reer kalmaan warma haytana nimani leey xoogaga wadaniyiintiyaa baheen ilaahow hana hoojin war annagaa xoogaga wadaniyiinta war hooda hoogaga tooba kareema maris badan akin yaale warkay oo dhagansoy nimanta ma isuubiyaayanka alasanhe nebad inolala joodirian fidiyaayan dhiinsolinka kor fidiyaayan hebed hebed an jiifiyaayan madaasa bahal burud aad dhayiikasiyaayan hatin dhiniga kareen gadiyaayan kareema ang mariyaayan aari kudheeshinka ama kiyaraadi madiis arang iyo afuufayan gundurmudah kadayti madios arang jiljiraayan hooye hooye araan siyo degdeg kuhunduran hoogag lay sheegaya ma yoona hoogen war kareemaa la marina waa adiga lehe mis caddeeyeen waa la hoogay hal gacan maa la maraa mase laba gacan nabad iyo nolol miyaa laga maarmaa xaa loo subki waaye aniga madayii saaqaabay igu daran waa la hurdisiinayaa buu ku leeyahay war ma annagaa hurdow rabna soo jeed iyo shaqaan ka rabnay war nabadii noole hadday samaysteen xooga wadaniyiinta xisbiyadba waxay samaysteen xooga xisbiyiinta sax weeye sax weeye yaanayan aad kaa taagtahay war dadkana miyay waalayin warma waxaan is caddeeyey baad u mashaaradaysaan ha la yaabin walax madoobaa looga moodaahe war war ma haysiine ciddii dawladda diidda xabsiyaa yaqaan are walaa dadku xabsi kor ka furan ku jire maxaa kalood noo haysaa war xabsigan aad sheegaysaa waa maxay war ma somalilan oo kalaa noqoteen waraadhaa dad waalan baa tiinina dhegaysta waxaa xabsiga loo taxaabaa layidhi guddoomiyaasha beled xaawo doolow iyo luuq iyo rag kaloo xidhiir la lahaa ayaguna waxay xidhiir la lahaayeen wasiirka amniga ee jubbaland oo xidhan cabdirashiid janan isaguna wuxuu xidhiir la lahaabaa layidhi madaxweynaha jubbaland axmed madoobe axmed madoobena wuxuu xidhiir la leeyahaa layidhi kenya kenyana waxay xidhiir la leedahaa layidhi imaaraadka carabta imaaraadkuna wuxuu xidhiir la leeyahaa layidhi sacuudiga sacuudiguna wuxuu xidhiir la leeyahaa layidhi siyaasiyiinta xanaaqsan siyaasiyiinta xanaaqsanina waxay xidhiir la leeyihiinaa layidhi kursiga kursiguna wuxuu xidhiir la leeyahaa layidhi lacag lacagina waxay xidhiir la leedahaa layidhi qadar qadarna waxay xidhiir la leedahaa layidhi fahad fahadna wuxuu xidhiir la leeyahaa layidhi dib aan ka soo sheegi doonaa
walle dawladda shaqaa u taal halahaasoo dhan hadday xidhxidhid ka rabaan war ma ma nimankan saas ugu wada xidhiidhsan ayaan annaguna ictiraaf ka sugaynaa nin walowba allaha sug war qawdhanoo war mahaysidin soomaalilan maanta guddiga ay magacaawday dadka biyaha ay ku fataheen u gurmanayaa layidhi warna miyaw maysiin lahaa ebedul imriga intaan isna ajiri ma aragna soomaali oo iska dhahgasano oo wadaso reer galmudugna alxamdulilaah ilaahay baa mahaddi iskale leeyin wasiirkii hore amnigii lankeli leeyir tahar dhuleed mayba erey nimankan ugu horteednay haddii nalaka wareejiye alxamdulilah ilaahay mahaddii weeye roob baa inoo da'ay biyuhu meel la kala geeye ma laha hoolihii baa inoo dararay nimanka walaalaheenna ahoo reer beledweyne dhibaatada ay ku jiraan haddaan loo gurman haddaan loo gurman soomaalinimo maba jirto yaari reed reer galmudoogo alxamdulilah maanta haddii ilaahay noo nimceeyey leeyiin mayba meeli iinkeeda soomaali ino ifafaala nabadeed rasme ah hatad lugta saartay war anugu taarulaad waxaan weyddiin lahaa xaradheere iyo aaldheer iyo aalbuur iyo galhareer iyaa jooga waa ad aleenareyaabu alxamdulilah idiba dadka malagabta weliba meel kale farta ka teego hayte war war ma haysiin sheekh shaakir deegaanadii uu maamulaya markii lagala wareegay ayaa waxaa la weydii hadda kitaabka muku laabane wuxuu ku jawaabay ilaahay fadligiis markii horeba waa isku waday uu yidhi shiiqa haddii dhulkii lagala wareegay cirka uma wareego waxuu ku falaa ar abdulow irkamayn wareegi karo salmaankiya mooganaga siidisheenana oo dhagansoy shiiqeena shiiqiisow shirqoolaana loo dhigaye sharaaba noo timade sharcigeena noo baare sharca noo timade sharcigeena noo baare war waa yaabay goormuu geedka xerinji isu bedeli nimayaw dhulkan weynaa lagu heshiilaya mugga waxaan la yaabanaha siday xasan daahir iyo xerta macallinku xabsiguugu heshiin doonaan war dalkaani dagaal niman xor uu ka nool yahay marka dagaal niman xiran waxba ka qaadi maayo war waxaa la yidhi xakiimkii abuuray xaqa uu ku leeyahay ruuxii xafidaba ummaddana xidhiirsho xuquuqdooda dhowree xarig eebba kii jaray xaq ilaalin maayo xilliyada la jiifo oo qalqigu xaafadaha joogo ayaan xaadir noqonnaa aniya xiita xiitadu aryaadhaha anigu intaas waxaan ku dara how dawladdu digsi debka saar dagaalku uga daawaroon dawladdu digsi debka saar dagaalku uga daawaroon warwar ma haysiine mar kale fatahaadii idaada cusub laga digay warnamiyo reer kale maaqmaysiin warsadaayi fatahaadii fourbointifive dadka gaybideeda sababtoo eh beledweyne maalin walba sheegasaana baydhaw janaa ii walaay ku dhiimaa basheego haytaana madaxa isaaqow keentaa kugu badatay wax ma ogide waa la gaarsiiyey bardaale gurmadka webigaa ku gufaacay gobollooyinka qaar ee gurmaday gurmaday gurmadaay ka kacaay soomaalay gidigii gurmado ka kacay soomaalay gidigii gurmado ka kacay soomaalay gidigii gurmado ka kacay
waa hagaga dhegeystayaal saaxiibayaal xubintaasi kalamaan ayaa barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada u dambeysay saaka barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkay mahad nuure anigoo jarmaarka ayaa dhegeystayaal idinla socodsiinaya intaan barnaamijkan midnimada ku kulmi doonno waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
Hey, hey, wahani wakinayo.